halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii wadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii ama dhexmarka baibalka waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka roma cutubkiisa koowaad iyo weliba kan labaad kitaabkan waa waraaqo cajiiba oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo dirayey kiniisaddii reer roma markiinu ugu dambeysay dhegaystayaal waxa ay noo joogtay aayadda shanaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka rooma cutubka saddexaad waxaana haddaan idinku celinno aayaddu ay lahayd laakiin haddii xaqnimo la'aanteennu muujiso xaqnimada ilaah maxaynu odhan doonnaa ma xaq daran yahay ilaaha carada soo dedejiya sida dad baan u hadlayaa waxaa haddaba si dabacsan loogu doodi karayaa iminka maadaama rumaysadka qarankani uu ka hor imaadsan yahay daacadnimada ilaah ayaan la ciqaabaynin oo keliya wax isaga ammaan weyn u keenaya markaana turjumada dhabta ah waxa ay noqonaysaa ilaah miyuu xaq daran yahay kaasoo xukun ku soo dejiya dadkan caradiisa aawadeed waxaan haddaba idin leeyahay waxaa bawlos haysata dood kulul marka uu ku wacdinayo injiilka nimcada ilaah dood kale ayaa waxa ay tahay haddii uu ilaah isticmaalayo dembi si uu isaga ku ammaanmo dabadeetana maahan inuu ciqaabo dembiilayaasha haddaba xaalkan ayaa dadka qaarkii qiil ugu raadsadaan ay ku dembaabaan waxaa kaloo arrinka uu soo noqonayaa markii aynu gaarno cutubka lixaad aayaddiisa koowaad markaasaannu siinaynaa mudnaanta mawduucani inaga dalbanayo haddaba bawlos waxa uu su'aalaha inoo weydiinayaa si la mida sida giriigtii hore ay su'aalaha u weydiin jireen iyaga oo marka ay su-aasha weydiinayaan doonaya in loo jawaabo waxa uu yidhi ma xaq daran yahay ilaha carada soo dedejiya waxaase uu raaciyey sida dad baan u hadlayaa haddaba waxaan mar kasta idinku celinayaa in kitaabkani uu yahay kitaab dood ah waayo dadka reer rooma waxay ahaayeen dad aad iyo aad u aqoon badan xilligii bawlos uu wacdiyey waayo waxaaba ay ahaayeen boqortooyadii xukumaysay dunida oo dhan waa inta ilbaxa ahe ama berigaas ahayde aan idhaahdee haddaba looma qaadan karo inaanu qidcadan kaga hadlin iyada oo ruuxu kicinayo laakiin su-aasha ayaa uu u soo qaadanayaa sida inay ka timid dad iyo maskax ama fikradda dadka iminka ujeeddada oo dhaniba waa sidan haddii xaqnimo la'aantayda ay muujinayso daacadnimada wanaagsan ee aan dhammaan ee ilaah ku jirta nimcadiis miyaa ilaah xaq u yeelanayaa inuu aniga i xukumo markaan dembiile ahay su-aashaas ayaa uu bawlos halkan inagu weydiinayaa waana ay taasu caddaynaysaa in kuwa aan la badbaadin ee joogay maalintii bawlos ay garanayeen in bawlos dadka ku wacdinayo badbaadada lagu helo nimcada ilaah war miyaanay taasu ahayn farriin cajiib ah haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka rooma ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan ma suurtowdo hadduu xaq daran yahay sideebaa ilaah dunida u xukumi doonaa haddaba markaa waxaa wanaagsan in la isku soo xiro wixii uu bawlos ka hadlayey haddaan la ysku soo xirin waxa ay kula noqonaysaa sida in jumladu ay kala go-an tahay su-aashii hore waxay ahayd ma xaq daran yahay ilaaha carada soo dedejiya markaasuu aayaddan lixaad ku leeyahay ma suurtowdo hadduu xaq daran yahay sideebaa ilaah dunida u xukumi doonaa haddii ilaah aanu haddaba xaq u yeelan inuu ina xukumo dembiyadeenna aawadood ayaa waxaa soo muuqanaya nimcada ilaah dabeetana ilaah wax xaqa u yeelan maayo uu ku xukumo qof waliba sidaad arkayso waxaa halkan ka muuqanaya shay bannaanka keenaya nimcada caadiga ah ee ilaah bawlos jawaabtiisii ayaa mar kale adkaynaysa oo ka hor imaadsan fikrad walba ee sheegaysa inaanu ilaah xaq ahayn doodda halkan ka jirta waxa weeye haddii dembigan khaas ahaaneed uu sare u qaadayo ammaanta ilaah iyo nimcada ilaah dabeeto dembigii oo dhan ayaay saamaynaysaa markaana heer kala lahaan maayo markaana ilaah awoodi maayo inuu xukumo dunida waa sida dooda ku socotee wuxuuna carshigiisu noqonayaa midaan xukumaynin amaan u garsooraynin dadka dunida haddaba waxa ay taasu keenaysaa in dembiilayaasha dunida ugu waaweyn ay ku baxsadaan nimcada ilaah aawadeed marka ay sidan tahay haddii aad tahay mid ilaah rumaysan iyo haddii aadan rumaysnaynba waa khasab in ilaah kuu garsooro iminkana waxa ay kula noqonaysaa in adiga aan lagu xukumaynin bacdamaa aad ilaah rumaysan tahay laakiin welibana kuwa kale la xukumayo waxaa markaa haddaba aan idiin sheegayaa in niidaheenna ay ku jirto in xisaab ilaah ay jirto mar ay dhacdaba haddaba xisaabta ilaah waxa ay imanaysaa markii ilaah amro haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqaddii reer rooma cutubka saddexaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan runta ilaah hadday beenteeda ugu badatay ammaantiisa dee maxaa aniga haddana weli la iigu xukumayaa sida mid dembi leh markaasuu arki maysid dooddii baa halkii ka sii socota haddaba marka uu leeyahay bawlos beentayda ayaa uu ula jeedaa sheegashada beenta ee dadka ay sheeganayaan inay ilaah jecel yihiin balse ay tahay wax afka una haddaba qof waliba waxa uu ku doodi karayaa in laga cafiyo xisaabta ilaah waayo dembiyadiisii ayaa waxa ay sare u qaadeen ammaanta ilaah haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqaddan rasuul bawlos u qorayo dadka rooma ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayadda siddeedaad waxaana qoran maxaannu u odhan weynaa shar aan samayno in wanaag yimaado sida lanoo hafro oo ay qaar naga sheegaan sidii annagoo nidhaahna xukunka ay kuwaasu helayaan waa xaq haddaba aayaddan ayaa bawlos waxa uu dooddiisa ka dhigayaa caqliyan welibana waxa uu ku koobayaa inay tahay midaan la daafici karin haddaba waxaa halkan imanaya dood iyo dood celin haddii dembigu weyneeyo ammaanta ilaah waxa ay noqonaysaa dembiba dembiga uu ka badan yahay inay keenayso ammaanta ilaah haddaba dadka qaarkii ayaa waxa ay ku eedeeyaan bawlos ama ay ku eedeynayaan berigaas in uu jahwareerkan dadka barayo waa waxyaab badan oo iska hor imanaya haddii bawlos sidaas dadka baray waayo bawlos qudhiisa ayaa leh ilaah waa in uu dembiga xukumaa haddaba dembi waliba oo la galo waxa uu yeelanayaa ciqaabo gaara sidaad arkayso doodan caynkan oo kale ah ee bawlos halkan inuugu sheegayo ayaa waxa ay noqonaysaa dood cilmiyeed caana oo ku soo biyashubanaysa maamaahda ingiriisiga ah ee leh the ends justify the means oo ah in wax kastaoo aad samayso aanay dembi lahayn haddii dantii lalahaa la gaarayo waxaa taasu ka dhigan tahay haddii aad dad badan disho laakiin dantaadii aad ku guulaysato wixii aad samaysay macno ma leh waayo dantii way fushay taasoo markaa ay dadka reer galbeedka ay u isticmaalaan marka ay dowladaha arrimahooda fulinayaan waxaanu markaa haatan soo gaarnay qaybta ilaah inagu eedaynayo bawlos waxa uu halkan ku soo koobayaa dembiga dadka marka ay hor taagan yihiin ilaah oo ah in la xukumi doono ama ilaah xukumayo haddaba eedda dembiga ilaah baa dusha ka saaraya aadmiga hadday yihiin yuhuud iyo kuwo aan yuhuud ahayn hadday yihiin caddaan ama madow rag ama dumar hodan ama sabool haddaba micno yeelan mayso cidda aynu nahay haddii marba aynu ka mid nahay aadmiga dunida jooga aniga iyo adigaba ilaah baan xukun u soo hor istaagi doonaa dabeetana bawlos waxa uu soo gelayaa gunaanadka xaajada taasoo ah sida ilaa xal ugu helayo dadka dembaabay dabeetana bawlos waxa uu soo gelayaa gunaanadka xaajada taasoo ah sida ilaa xal ugu helayo dadka dembaabay oo looga soo furan doono dembiga loona keeni lahaa xaqnimada ilaah waxaa markaa uu ka hadlayaa iminka xal ruux ahaaneed oo dhaba oo dhakhtarka weyn uu inagu eegayo waxaanu halkan ku arkaynaa in ay jiraan afar iyo toban eed oo bani aadamku ay ku eedaysan yihiin lix ka mid a waxa ay hor yaallaan xaakinka sideed kalena dhakhtarka weyn ee gartay inaynu jiran nahay kaasuna waa ciise masiix bilxaqiiqa waxaa cudurkeenna uu soo gaaray iminka heer dhimasho markaan runta kuu sheego waxaynu innaga oo dhan ku dhimannay xadgudubyadeenna iyo dembiyadeenna taasina waa xaaladdeenna ama heerka aanu aadmi ahaan joogno haddaan horay idinku sii wadno xigasyada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka rooma cutubka saddexaad aayadda sagaalaad oo waxaa qoran waa maxay haddaba miyaynu dhaannaa iyaga maya sinaba waayo horaannu u dacweynay yuhuudda iyo giriigtaba inay kulligood dembi ku hoos jiraan iminka bawlos lama ahan sida mid la caddeeyey haddaba ereygaas wuxuu u muuqdaa sida in la adkaynayo ama uu xoog leeyahay waxaana uu u muuqdaa inaannu lahayn ama haysanin macnaha waayo bawlos isku dayi maayo inuu dadka ku caddeeyo dembiilayaal waxaase uu muujinayaa in ilaah xukumo dembiga ilaah waxa uu dadka u haystaa inay dembiliyaal yihiin laakiin adigu ma ahan inaad jagada qaadato wuxuuse inoo sheegayaa waxa dhabta ah ee aynu nahay maanta haddaba kelmadda la isticmaalayo waxaa weeye la caddeeyey waxaa ku qoran aayadda kore waayo horaannu u dacweynay yuhuudda iyo giriigtaba inay kulligood dembi ku hoos jiraan wuxuu haatan sheegayaa arrinka markaana qiimi yeelan mayso cidda aynu maanta nahay haddii aynu kuwa saran nahay iyo haddii aynu hoosaynaba haddaan fakhri nahay iyo haddii aynu hodan nahayba haddii aynu dad wanaagsan nahay iyo haddii kaleba taasu micno yeelan mayso waayo kulligeen dembiilayaal baynu nahay ama dembi baynu ku hoos jirnaa way ahmiyad ballaaran tahay markaa haddaba inaan garannay waxa loola jeedo marka la leeyahay ku hoos jira dembiga haddaba dadku afar siyaabood bay dembiilayaal ku noqdeen kow xagga ficilka dembiilayaal bay ka yihiin labo xagga dabiicaddana dembiilayaal bay ka yihiin waayo dembigeliis inagama dhigayso dembiilayaal ee waxaynu u dembaabayno ayaa waxa ay tahay inaan inagu dabiiciyan dembiilayaal nahay tan saddexaad dadka waa dembiilayaal markaad eegto eedda ina saaran xaaladda dadka oo dhammina dembi bay hoos joogtaa waxaana innaga oo dhan aynu hoos joognaa dembiga haddaan horay idinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa aayadda tobnaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka rooma cutubkeeda saddexaad waxaana qoran sida tan sida qoran mid xaqa ahu ma jiro midnaba waxaa tan u dhigmaysaa way qoran tahay inaan nin xaq ahu jirin waayo waxaa caddayntu inoogu qoran tahay zabuurka afariyo tobnaad aayaddiisa koowaad oo leh nacasku waxa uu qalbigiisa iska yidhaahdaa ilaah ma jiro iyagu way khariban yihiinoo waxa ay sameeyeen shuqullo karaahiye ah ma jiro mid wanaag sameeya haddaba maxay ka macno tahay marka la leeyahay ma jiro mid wanaag sameeya waa hagaag waxa ay ka macno tahay in la hagaagsanaado ama laystoosiyo yaa lagu qumanaanayaa weeye su-aashu waxaa lagu hor qumanaanayaa ilaah waase haddii aynu doonayno inaan ilaah ku hor qumanaanno haddaba in ilaah lagu hor qumanaado waxa ay ka micno tahay in ilaah hortii lagu ahaado kuwa toosan taasuna waxa ay ka duwan tahay sida aynu ula macaamilonno saaxiibaden saaxiibka waad isku xumaan karaysaan ama waad isjeclaan karaysaan inkastoo uusan jacaylkaasu sii jiraynin sida badan habase yeeshee xiriirkaaga ilaah waa inaanu noqonin mid tanaasulaad yeesha waxaan ku soconaynaa xeerarka uu u dejiyey haddaba waa markaan ilaah la soconna eh xaalka ku saabsan la socoshadiisa dabcan ilaah mid aad ka dhuuman karayso maahan waxaad markaa arkaysaa in ilaah kugu leeyahay war badbaadadan ama aqbal ama isaga tag waayo ma ahan wax laysku khasbayo ilaah badbaadada cidna ku khasbi maayo si ay u raacaan ma ahan in lagu badbaadiyo oo haddana aad badbaadadii isaga tagto waxaasuna ma ahan badbaadada rasmiga ah ilaah waxa uu dadka ku leeyahay warkanu waa carshigeeyii waxaanad ku nooshihiin dunida anigu aan leeyahay waxaad isticmaashaan qoraxda iyo biyahayga iyo dabaysha aan idin siiyey waxaanan dejiyey qorshe nabaadiino oo waafaqsan dabiicaddayda iyo jidadkayga haddaba qorshahaygu waa mid adigu waxaad tahay dembiile waxaanan doonayaa in aan ku badbaadiyo waayo waan ku jecelahay haddaba bal eeg wuxuu leeyahay qorshahaas ama qaado ama ka tag taasoo markaa haddii aad ka tagto aad dusha u ridanayso wax kastaee kugu yimaada markaana ilaa waxa uu hadalkaa u soo jeedinayaa dhammaan dunida dadka ku nool ee aan garanaynin isaga meel waliba ay joogaanba haddaba miyaad aqbashay inaad ilaah hortii ku qumanaato saaxiib waxaan aniga kugu leeyahay waan aqbalay qorshahaas ah inaan ilaah la socdo dabeetana aan aqbalo badbaadadiisa haddaba waxaan khibrad ahaan garanayaa in dunidan sharci ay leedahay sharcigana waxaa samaynaya kan garanaya waxa berri ku qabsan doona ma ahan brofesoorka mana ahan aabbaha iyo hooyada laakiin waa ilaahaaga waxaa markaa lagaa doonayaa inaad aqbasho qorshihiisa uu u sameeyey badbaadadaada iyo la socodkiisa markaana la arki maayo qorshe ka wanaagsan kan isaga uu inoo dejiyo wuxuuna inoo dejiyey qorshe wanaagsan oo aynu ku badbaadayno waxaana lagu xardhay injiilada haddaba waxaa eedda koowaad ee xaakanku soo jeedinayo iminka ay noqotay inaanu jirin nin wanaaggiisu gaarayo heerkii ilaah u dhigay oo waafaqaya nidaamka ilaah doonayo haddaba eedda labaad ayaa ku qoran warqaddii rasuul bawloosu qoray dadka rooma cutubka koob iyo tobnaad haddaba eedda labaad ayaa waxa ay ku qoran tahay warqaddii rasuul bawloosu qoray dadka rooma cutubka saddexaad aayaddiisa koob iyo tobnaad waxaana qoran sida tan mid wax garanaya ma jiro mid ilaah doondoonana ma jiro haddaba haddii aynu dhanka kale ka eegno ma jiro mid ku shaqaynaya aqoonta ilaah ee la siiyey mana jiro qof noqonaya sida ilaah ka doonayo inuu noqdo waxaana eedda saddexaadi noqonaysaa marka la leeyahay mid ilaah doondoono ma jiro haddaba ilaah isma uusan qarinin maanta ilaah inala ciyaari maayo dhuudhuumashow wuuse ismuujiyey waxaad xusuusataa in bawlos uu u sheegay reer atenay markii uu joogay areobagos ama buurta filosofiyiinta sida ku qoran falimaha rasuullada cutubka toddobiy tobnaad aayadda soddonaad oo leh haddaba wakhtiyaashiisii aqoon la-aanta ilaah baa dhaafay laakiin hadda waxa uu dadka ku amrayaa in dhammaantood meel kasta ha joogeene ay soo toobad keenaan haddaba ninna dembi looguma baaqin oo ilaah waxa uu dadka u furay waddo ay ku badbaadayaan badbaadadu waa caddaan sidaad arkayso waxaana uu halkan inoogu sheegayaa xaal arrinkaa ku saabsan oo ah inaanu jirin nin ilaah doondoona haddaba astaamaha lagu yaqaano diimaha ayaa waxa ay tahay in xeer ahaan dadku ay ilaah doondoonayaan balse taasi waa wax runta ka fog oo dhalanteeda haddaba diintu mahab ilaah lagu doondoonaba haddaan taa ka jawaabo waxaan idinku leeyahay maya oo baibalku taa inoo sheegi maayo dhankaasna wax inoogu sheegi maayo waayo dadku dhankii khaldanaa bay aadeen waxaana ay ka tageen iyagoo raacaya xeerar diimeedyadooda ilaah haddaba eeddii saddexaad ee dadka lagu eedeeyey ayaa waxay noqonaysaa sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka saddexaad aayadda labiyo tobanaad waxaana qoran sida tan dhammaantood gees bay u wada lexdeen waxa ay wada noqdeen wax aan waxtar lahayn mid wanaag falaa ma jiro midnaba haddaba wax waliba way kharribeen waxaana ay iminka ka tageen qaabkii ay garanayeen ee qumanaa waxaan garanayaa in qabaa'ilada karaahiyada ah ama aan ilaa iyo hadda ilaah aqoon in dhaqamadooda laga helayo in ilaah jiro oo dhab uu yahay oo weliba ay garanayaan saaxiib haddii aad nin daacad a tahay waxaad garanaysaa inaadan samaynaynin waxa ay tahay inaad samayso dadkiina waxa ay ka leexdeen ama ka baadiyoobeen waddada ama dariiqa toosan taasuna waa eeddii afraad haddaba eedda shanaad waxa ay tahay inay wada noqdeen waxaan wax taraynin haddaba kelmadda waxtar la'aan ayaa sheegaysa ama u taagan inay ureen dabiicad ahaan dadku waxaana turjumadu noqonaysaa way qurmeen sidii miro xilligoodii cunista uu dhaafay haddaba dadka markaad eegto warqaddan rasuul bawlos u qoray dadkii rooma ayaad arkaysaa in ay ureen xagga jirka doonistiisa sidii aynu horay ugu soo aragnay markii uu bawlos lahaa iyaga oo uu gubayo damacyadooda ayaay isku kacsadeen war maxay tahay arrin foolxun miyaanay taasu qurun iyo fawaaxisho aan qiyaas lahaynba ayan ahayn waxaana sidaa leh xaakinka dunida haddaba eeddii lixaad ayaa waxa ay tahay inaanu jirin nin wanaag falaa midnaba waxaana ay taasu iminka ka dhigaysaa xaaladdii in saddex goor ay dadkii dhaceen ama ay dembaabeen waana marka koowaade dhammaantood gees bay u wada lexdeen marka labaadna waxa ay noqdeen waxaan waxtar lahayn marka saddexaadna waxaa la helay inaan mid wanaag falaaba uusan jirin sayid ciise masiix oo tilmaamaya sida dadka ay xagga ruuxa ka yihiin oo la hadlaya madaxdii diinta ayaa waxa uu leeyahay waxaa tihiin indhoolayaal indhoolayaal hagaya waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida mataayo su qoray cutubka shan iyo tobnaad aayaddiisa afar iyo tobnaad haddaba xaakinka uunka ayaa ka faalloonaya aniga iyo adigaba iyo qof kasta oo dunida guudkeeda deggan iminka bawlos waxa uu ina geynayaa xalka dhakhtarkan weyn u hayo insaanka waxaana layska daweynayaa xagga ruuxa oo dhakhtarka weyn waxa uu leeyahay innaga xagga ruuxa waynu ka bugnaa ama jirannahay haddaba iminka bawlos waxa uu ina tusayaa sida aynu u jirannahay ama inaynu nahay dad buka si markaa si markaa aynu taa wax uga ogaano ayaa waxaa muhiimad ballaaran inaynu isla eegno warqaddii rasuul bawloosu qoray dadka reer rooma cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo waxa uu leeyahay hungurigoodu waa xabaal furan carabkooduna waxbay ku khiyaaneeyeen bushumahooda waxaa ku hoos jirta waabaydii jilbiska markii aad u tagto dhakhtarka oo aad jiran tahay muxuu kugu yidhaahdaa marka ugu horraysa waxa uu kugu leeyahay marka hore afka kala qaad markaasuu eegayaa oo waxa uu fiirinayaa dhuunta isla sidaa oo kale sayid ciise masiix oo ah dhakhtarka weyn ayaa uu isaguna eegayaa oo waxa uu ina leeyahay mal marka hore afka fura aan dhunta eege miyaad garanaysaa waxa uu kugu leeyahay oo wuxuu inagu leeyahay markii afka aynu kala qaadno oo hungurigooduna waa xabaal furan miyuu weligaa kuu soo uray haddaba jirka dadka oo dhintay waxaad arkaysaa in jirka bani aadmiga uu aad iyo aad u qurmoon yahay haddaba markii ilaah ku soo eego waxaa u muuqanaya xabaal furan nin baa waxa uu yidhi haddii aynu isku arki lahayn sida ilaah inoo arko waynu iska argaagixi lahayn haddaba bawlos xaalka ayaa uu sharaxayaa waxaa kaloo bawlos uu leeyahay carabkooda waxbay ku khiyaaneeyaan haddaba haddii aan xaalkan idiin fasiro innaba dadku u heli maayaan xal haddaan marka hore la muujin waxa cudurku uu yahay iyo halka ay sartu ka urayso marka ay saa tahay ayaa taasi waxa ay noqonaysaa tan labaad ee uu dhakhtarku ku weydiinayo markii uu baarayo caafimaadkaaga oo waxauu kugu leeyahay carabkaaga bannaanka u soo saar haddaba markii ilaah eego carabka dadka waxa uu arkayaa waxa saaran miyaadse adigu garanaysaa waxa uu kugu leeyahay waxa uu kugu leeyahay waa sida waabayda jilbiska carabkaagu ninyahow si kastoo oogada masaska ay u dhalaalayaan oo ay u qurux badan yihiin waxa hoostooda ku jira haddana waabaayo dadka disha haddiise adigu aad miraayad isku eegto waxaad arkaysaa in carabkaagu ay ku jiraan waabaayo ka daran tii jilbiska haddaba masku wuu dili karaa jirka bani aadmiga haddii uu qaniino laakiin sumcaddaadii waxba yeeli maayo habase yeeshee dadku waxa ay leeyihiin waabaayo ka daran tan jilbiska waayo waxa ay dhaawacyo u geysan karayaan qofka sumcaddiisa iyo weliba dadnimadiisa gaar ahaaneed waxa kaloo aynu wada garanaynaa in xantu ay ku badan tahay dadkayaga isla sida dadka dunida oo dhaniba yihiin markaasaan qofkii markaasaa qofkii la kala dhigayaa waxaana imanaya xaasidnimo iyo ilaaq daran dhimashaana natiijadu noqotaa aalaaba bawlosna waxa uu leeyahay carabkooda waxbay ku khiyaaneeyaan waxaana uu adkaynayaa sida uu khatar u yahay afka ama carabka bani aadmiga haddaan caawa intaa ku soo koobno xigashada kitaabka ama daraasaadkii aynu idin siinaynay ayaannu habeen dambe halkii idinka sii wadi doonaa faaqidaadda ku saabsan dabiicadaha dadka iyo sida ilaah u arko bal marka horese waa inaad ogaato inaan xal la helaynin haddaan ilaah marka hore indhaha inaga saarin sida aynu u jiranahay iyo qurunka iyo wasakhda inagu jirta
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiya ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin